saailkan ugu horeeya su-aalka ugu horeyda insha allah waxay khusaydaa cashir muxaadaradii hore su-aashan waxay waxay leeyihiin saailku wuxuu leeyahy haddii dad ka shaqays ka sheekaysan haddii aad ka sheekayseen u leeyahay doorkii culimadii hore ay ka qaateen islaaxinta ummadda siiba ibnu taymiya sida uu ula dagaalamay tataarkii maxay tahay dee doorka culimadeyna hadda laga hadda kaga aadan qabsashadii cadowga waddankayna ay qabsatay maxaase la guddoon jaaliyadda dibadda marka su-aal laga soo weydiye baal soo gawa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كل موضوعan kii meeshaan aan ka akriyey uu ku saabsan yahay waxaan u akrinay kule waxa weeyaan culama dadka muslixiinta ambiyada ay ugu horeeyaan culamada ay ka dhaxleen oo culamaa warahatul ambiyaa waxa weeyaan in lagu daydo dadkaas wan wanaagsan ee muslixiinta wax hagaajinayo soo saaro dowrka culamada u yaallo gaar ahaan culamada hadda joogto ama qudrigeena ama waddankeena joogto dowrka u yaalla waxaa weeyaan inay arrintaa iyadaa marka ay u saciyaan oo isay hagaajiyaan siay culammadii hore u hagaajiyeen oo kale iyagoo isticmaalayo yacni aqoon cilmi iyo xikmad iyagoo isticmaalayo sidoo kale iyadana waxaan meesha sidaas oo kale aan ka marnayn culimada iyaga laftirkooda inay kelmadooda ay mideeyaan inay daruuri tahay laasiyama waxyaabahan oo kale dhacayo dalka ku dhacay oo kale haddaysan kelmadooda xaqa ku midaynin waxma islaaxinaan iyaga laftirkooda intii ay midayn karaan inay xaqa ku mideeyaan kelmadooda wixii markaas iyagu acdaadii islaamka iyo dad badanoo iyaguna xasad iyo dabcan waa ka hadalnay muxaadaradana waa uga hadalnay oo ku jirana waa dhici kartaa inay wax fasaadiyaan ama ay wax kharibaan kuwaas oo kale iyagana marka inaan sidii shaykhulislaam ibnu taymiya uusan dan weyn ugu gelin inaan dan loo gelin ee un laga lagaga socdo hagaajinta iyo islaaxa marka in xaqa lagu mideeyo culummada dadkana ay waxa ku aadan ay u bayaaniyaan cudurka haddii la qarsado cudurka haddii cudur uu yahay oon wada ognahay aan qarsanno yaanaan isku sheeginna aan dhahno maxaa yeelay yacni oon ka dhigno cuduradii waddankaan ku aqoon jirnay oo kale oo gardarrada iyo qaabdarrada noo galay ee qabaliyadii waxa ay ka mid tahay haddaan tanna ku darno mid kasta aan ku darno oo halkaa un aan gelinno maskaxdeen oo dhan halkaas laabteen ay qabaliyada keliya u duleesho ee maslaxadeennida aanay u duleelin iyo maslaxaddii diinta iyadana mushkiladeeda ay leedahay dadka ilaahay ha ka cabsadaan oo dadkii culimada dowrkooda waxaa weeyaan dadkaas shacabka muslimiinta ee dhibaatada soomaaliyeed ee dhibaatada ku jiro inay dhibaatadooda ka xanuunsadaan una bayaaniyaan waxa kaga aadan oo xaqa ah isla markaa iyagii laftirkoodii say wax u waajihi lahaayeen inay ka hadlaan oo xaqii markaa waafaqsan dadka marka ka horjeeday acdaada ku ah iyaguna marka sidii ay wax uga dhihi lahaayeen ama kelmadda ku munaasabka ama ficilka munaasabka ku ayna isu sheegaan cudurka haddii la qarsado waxaa weeyaan waa loo dhintaa cudur haddaad qarsato adigun baa u dhimanaya nacam shib shib shib shib shib haddii la qarsado la qarsado waa loo dhimanaya marka dambe nacam waxaana laga dhaxlaa dad la-aan iyo dal la-aan waxuu qabiil dad utaraayana male cid qabiil qabiil dartiis yacni qabyaalad iyo wax lamida yacni ma wadaadada lagu tiimbareeyaa iyo cid yacni xaq uga joogeysana ma jirto oo qofka waxaa la rabaa shaygan hadduu xaq yahay inaysan u qabanin lawmatu laa-im nacam sida shaykhulislaam baan ka sheegeynay ee uu ahaa haddaayo muxaadarada meel yar inaan ka saxay u baahan tahay markii uu yidhi sheekha la yidhi qul in shaa allah yani in shaa allahu taxqiiqan laa tacliiqan bay ahayd marka tacliiqan laa taxqiiqan aan u sheegnay taxqiiqan laa tacliiqan saasay ahayd nacam marka meeshaana in lagu baraarugsanaado kolley marka culimadana waa usheega usheega kolley dowr badan ayaa u yaallo dadka culimada ah marka dowrkoodana ilaahay ha uga cabsadeen waana la su-aalaa fil xaqiiqa yani dal walba dad islaam oo dhibkaan oo kale ama islaamku wakti mamari taariikh dhibkaan oo kale marku dhaco dadka ahlucilmiga waxay uga aadaniya dadka u sheegi jireen laakiin haddii laga soo qaado arrimihii qabyaalada ahaa jiray oo kale oo bal meesha aan uga tagna aan dhahno dadka iyagun bay anaga un bayna dhibaysaa wabilahi tawfiiq sal allah sala aleyh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كل شيخ asagaa dhameeyey shalana markii muxaadarada gabagabadeedii waan ku soo khatimnay dhacdadan waa dhacdo weyn oo muslimka oo dhan khuseeya gaar ahaan soomaali khuseysa qof ay gaar ugu jiifto iyo qor ay ay gaar kaga jiiftana maanta ma arkaysaa ma laha marka waxaa uun aadan in maaragtay mowqifka xaqa laga bayaaniyo ilaahayna subxaana watacaala waa shaahid oo waana daalacanaya muslimiinkuna waa shaahid oo way iyaguna way maaragtay waxa jira iyo qof walba mawaaqiftiisa iyo wixii uu samayn karoo hakraday waa maar dadkuna way ujeedaan waana shuhadaa ullahi fi lardi wa macnaa dhulkay markhaati ka yihiin wixii ka dhacaa uma rasuulkana calayhi salatu salam waa loo geynaa qof walba ilaahaa tusinaya qofkaan xaqaagiimu ku sugan yahay oo waa nagu markhaati fura qof walba camalkiisa waa loo geynaya caalamka hadda annaga nala wadaagana inta xaadisadaas oo kale ay ka dhacdo oo hadda gaalooyinku ay qabsadeen weliba kuwa iyaka la xiriira culuma madaxa ka laabatay ama caamo maanta ma arkaysaa ay meelaha ka dhuhdhuhleysay oon soomaali ahayn ma jiro madahaan intaas la gumaysanayo oo la haystay culimadooda eega caamadooda eega itijaahaadkooda wada maaragtay xataa kala duwan meelay ka joogaan laakiin soomaalida waxaad moodaa arrintooda inay tahay fiqi tolkii kama jinno tago sidii ay maaragtay beriga hore la dhihi jiray oo jifaaniyo banaan iyo ama maanta caamadiina nin walba uu isleeyahay waxaan qabiil ay wax u dhibaysaa ama qabiilaa wax ku taraysaa ee maslaxada caamka iyo mushtaraga iyo aayateenka iyo diinta aan la fiirinaynin taasina marka runtii waxa waaye waa dullinimo iyo caalamka waxaan uga gedisanahay bal caalamkao dhan oo u fiirsada oo aqaliyaadka mus muslimiinta oo dhibaatooyinku ay haysato gebigood qaasihim iyo daanihim way ka wada gubanayaan maslaxa mushtaragahay leeyihiin ilaa soomaali maahane waa dad uun ari aho hadba maanta ma arkaysa riba dhuraaga oo meel oo maaragta uu ka cunayo hadda shiiku sida uu sheegay qofkii mowqif runa ka istaagana waxa weye lamzi iyo kamzi aa lagu sameynaa waxaa kaloo dhici karta xataa qofkii mowqif fiican ka taagan dadkii kaloo wanaagsanaa oo ku qalbi ahaa in laga cabsoo la yihahd ma ujeedaa haa dadkan balaayay riman yihiin maarata isku hadlin hadhowtu ka cambaar laa noqone oo shukuuk loo kala dhaliyo baynamaa allahu aclam aniga sida aan dareemayo oo waxaa la dhaha qof walbaa walaalkaa naftaada wixii aad maaragtay kasoo qaadid unbaa laga soo qaadahay qof walaalahoo muslima oo maaragtay arrintaas aysan gubeynin ma uu jiro marka un waxaa hartay bis in la isu tabiiniyo oo la isku caddeeyo bini aadamkana marar kaflo waa iska geli kartaa oo mar intay ishalmaamaan ismoosiyaan waxaan inaysan xal lahayn dad walaalaho ku saacida inaysan jirin ee markaa qof intuu soo baxo oo arrintii runta uu ka sheego dadkii markaa ay hurdada ay ka kacaan yacni waa ogtihiin riddadii markii ay ay dhacday abubakar radiallahu canhu sida u muwaajahooday iyo saxaabadii dhibka ay dareemeen iyo abubakar radiallahu canhu sida u muwaajahiyey markii dambena ilaahay uu gargaariyo faraj ilaahay u furay markuu nabiga u dhintay calayhi salaatu salaam oo saxaabadii ay filan waayeen nabiga dhimashihiisa calayhi salaatu salaam oo abubakar intuu u yimid oo u akriyay aayadii من كان يعبد محمد فإن محمدا قد بات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أفإن مات أو قتل انقلب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم marka ayadaas waxaa loogu sheegay waxay kusoo degtay qaswatu uxud markii la faafiyey nabigii baa dhintay calayhi salaatu salaam dad badan waxay u qaateen diintii inay dhammaataba nabigu haddii uu dhammaaday ou dhinto taasaa marka lagu dagaalama xataa nabiga risaaladiisu gudanaya haddii uu dhinto idinkoma kufriga u laabanaysaa kii markaasi waxay dhaheen aayaddii waaba iloobeen baa naxdintiiya iloobsiisa marka hadda saasoo kale waxaa dhecka dadka badan inay is yidhaahdaan waxaan qabiilaa istaraakumay waxa qalbila ma lahan la niyad jabo laakiin culummada oo ilaahay tawfiiqa waafajiyey markay dadka ay la hadlaan u xaqiijiyaan in maaragtay iimaanku uu ka sarreeyo dulinimadan waxaan ay hergeb ummadda ku dhacay oo kasoo kaba doontay inuu maanta ma arkaysa uu yahay oo ummadda aan niyo xun aan loo kala qaadin waa cudur dhacay laga soo kaban doono dadka marka waxaa dhici karta waasicoodii iimaanka ahaa inuu maaragtay intuu soo kaco ay meel ay maaragtay ka wada istaagaan marka culummada iyo jaalii dibaddana waxaa ka saaran waxa weeye waxa dadka gudaha ka saaran unbaa ka saaran inay awood kasta ay maanta ma arkaysa ay ku bixiyaan waa arrin mashruuca in maaragtay cadowga waddankaaga aad kala baxdid gaaladuna xataa ay yaqaanaan oo agtooda maanta ma arkaysaa garka ah oo hadda wax maaragtay oo la qariibsado ma ahan marka wixii awood iyo hiil iyo hoo iyo gacan iyo lisaan iyo maanta ma arkaysaa dhinac kastaba xoog iyo maanta ma arkaysaa siyaasadba wixii cadowgaa la isaga bixi karo in maanta la isaga bixiyo iyadoo la wada jiro oo koox koox koox wax keligeed wax ma qaban karto tacaawunaa loo baahanya koox keligeed wax ma qaban karto qabiilna keligiis wax ma qaban karo ummaddan soomaalida markay mid aheed xornimada qaatay gaalada iska dhicin jirtay markay kala baxdana waa dulowday haddii marka midnimadii ayna soo noqonin wactasimuu bixabliillaahi jamiican xariggaa la qabsada idinkoo wada dhan haddayse midnimadaa soo noqonin oo kelimada ilaahayna aan lagu midoobin haddee dulligaan marka laga bixi maayo marka insha allahu tacaala culummadana ilaahay ha ka cabsadeen cuqaasha ilaahay ha ka cabsadeen hooyooyinku ilaahay ha ka cabsadeen odayaalku ilaahay ha ka cabsadeen waxa weeye arrintan waa arrin diinteenna iyo mustaqbalkeenna iyo ubadkeenna taabanaysa marka in mowqif saxa laga istaago xadiidkii aan sheegaynana waxa weeye dadku shuhadaa ullahi fil ardi qofkii waddanka khiyaana oo diinta khiyaana maalintou dhinto dadku waa ku markhaati kacayaan nabiguna wajabad ou dhahay qofkii maaragtay ummadda iyo dhulkooda iyo masaalixooda xifdiye iyo diintoodana maalintou dhinto ilaahay ummaddu way u markhaati gacayaan inuu khayr iyo wanaag iyo maaragtay uu ka shaqayn jiray ilaahayna nabiguna waxau dhahaa wajabad waa u waajibtay khayrka allana waa u aqbalayaa sababtoo nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam antum shuhadaau llah fi l ardi marka qof walbow caalim iyo caamo iyo waxgarad iyo siyaasi aqoonyahan iyo gabar iyo wiil maanta adduunyaad ku nooshahay berrina qabrigaa tegaysaa qadiyada ummaddana waxaa la ogyahay waddan haddii lasoo weeraro muslima dadkao dhan fardoceynay ku tahay inay cadowgaas ay difaacaan ilaahay yuu kugu sajilin mawqif xun yuu kugu sajilin qof walbow ilaahay yuu kuu qorin mawqif xun ood adduunkana aad ka shallayso dad badana waxaad arkaysaa makhaayadaha iyo meelaha fadhi kudirirka waxyaalaha ay ku hadlayaan qashin ku hadlaysa ama dad badana xataa waxaad arkaysaa maaragtay diin lagu tuhmaayo laakiin mawaaqif aada haziil ah ku hadlay ma garat ood moodaba wax qaldan mayba inaysan maanta ma arkaysaa jirin cala alaqali xataa haddiaasa diin badan lahayn ayna rujuula nakhwadii aawa oo carabtu waxay dhaha alrijaalu mawaaqif macnaa raganimada waxaa looda qofku moolka meeshuu istaago lowla almashaqatu lasaada annaasu kulluhumu aljuudu yufqir waliqdaamu qataar oo dhahay haddii dhib aan la maraynin oo cabsi iyo dadkaa hor imaada iyo wax ku caay iyo wax ku dila iyo haddii aan maaragtay haddii aan la maraynin lasaada annaasu kulluhum qof walba haddoo kursiga iska fadhiya sidii noqona qof ba sidii uu noqonaya laakiin maraaxil iyo mixanaa imaanaysa markaasaa ragga bur iyo biyo loo kala saaraya soo maha rag iyo haweenba marka waxyaalaha lagu kala baxo marka geesinimadii waxaa kamid a oo magaca lagu yeesho iyo waxbixinta iyo diintii culumanimada amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar soo maaha taasina daxiyay noqona waa inaad cirdigaaga oo maaragtay halis noqdo lagu dilo lagu caawiyo lagu dhaawaco marka markaa u bareerto marka geesinimadii oo diintii dalkii aad difaacid u bareerto marka inaad wax ku bixiso mashaariicdii khayrkaa u bareerto sida masaajidkan iyo maaragtay difaacii dhulka la difaacanayo markaa u bareerto maanta inaad macruufka aad farto dadka maaragtay qubxiga iyo qabyaalaadka iyo qashinka ku jira maaragtay laga hufo oo qofkii markaa adigana ou kutumo ama ou ku aflagaadiyo marka u bareerto markaasa sidiid noqonaysa laakiin haddaad gacanta gambato waxa weeye markaas idinma mahelaysa sababto wuxuu dhahay aljuudu yufqir waliqdaamu qataalo nabiguna naseexada oo oo saxaabada uu kula naseexay kula waayo cujr waxaa kamid ah allaa nakhaafa fi llahi lawmata laa'im ilaahay diintiisa iyo mawaaqifta saxda iyo xaqa hebelaa kaa xumaanaaye hebelaa maanta qabiil kugu tuhmaaye hebelaa inay diintaadu inxiraaftay kugu tuhmaaye hebelaa saan ku dhahaayo inaada dankil wuxuu xaq ma yihiin xaq hadday yihiin maanta ma arkaysaa ku talagal abubakar markuu mawqifka oo maanicu zakaadka u istaagayey cumar xataa xoogaa wuxuu dhahay kuwaan tukanaayo oo laakiin zakada bixinaya dagaalka xoogaa maa ka daysa abubakar laakiin xujow keen wuxuu dhahay hadday diintii salaadii guteen xaqii dadkay la yaceen oo zakadii waa xaqulmaal markii dambe waxaan ogaada o dhahay marka abubakar xaqa inuu ku taagan yahay marka waxaa dhici karta adiga xaqa haddaad isku taagtid oo xaqa aada sheegtid qofka kale oo kugu ceebeynaayo ilaahay intuu maanta ma arkaysa uu baraarujiyo oo shaydaanka ilaahay subxaana watacaala oo ka wado nacuudu billahi min ashaydaan rajiim waxaan ahay waa shaydaan wey aayatulkursi ha laga akristo waa shaydaanana rabtay acuudu billahi min ashaydaan rajiim inaan cadow isu dullayno oon iskhilaafno waxaas oo dhan waa min ashaydaan wey ilaahay xaggiisa ka maanta ma arkaysa sharcigiisa ma aha marka qofka intuu shaydaankii uu ka baxo inuu ku jeclaado ku yidhaahdo wallahi billahi anqastani dalika alyawm maalintaas maanta waa ikos laakiin haddaa la baqi laheed adigana waa la baabi'i laheed ummadiina way kula baabi'i laheed saa darteed qayladii shalay ama sarkiga ama nidaa dhawaqii shalay aan ku celina waa maxay ummad oo dhan culumo iyo caamo waa waajibna saaran awalna muslimiinta dhibaatooyin ku dhaca waajibaa naga saarnaa haddana khaatan tanna haysa waajibaa naga saarnaa in mawaaqif fiican laga istaago oo khudlaanka la iska jiro almuslim akhulmuslim ma garatay laa yakuunu laa yadlimhu walaa yakdulu khudlaankana waxawaaye qofka muslimka meel uu gacan iyo nasri iyo kelimad iyo markhaati fur iyo maaragtay gacansiin uu kaaga baahan yahay oo xaq uu kaa mudan yahay inaa maaragtay gacmaha aa kala dhexday xataa kelimadii aa u diidid mawqifkii saxaa u diidid maaragtay gacansiintii aa u diidid marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gaadina
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
yaro emergency wiil yar oo la yidhaha maxamed maxamuud waa la celinayo waa ooyayaa marka hooyadiis uu ku sheegay khadiija inay tahay hasoo doonto hasoo doonto maxamed maxamuud hooyadiis baa uba hooyadiis hasoo doonto waa la celinaya canki
بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال هرتا إلهي سبحانه وتعالى سيدا خيرك كجان وفجيو runtii qofka waxaa la rabaa inaan kulligiin wada garano ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum weliba ilaahay wuxuu raaciyay wayacfu can kahiir wax kastoo dhaco inaan ogaano wax anaga aan kasbanay inay tahay ama hore hanoogu dhaceen ama hadda hana haystaan waa masaa'ib dadka ay gacmahooda ay ku daysay khaasatan ummadda soomaalida waxa annaga aan kasbanay weeyaan waxana haystee wax kale ma ah shalay annagaa dadkeena isdilay qabiil qabiil isku dilay yacni maaragtay qoys qoys dadkii jiiraanka ahaa la kala dilay walaalihii wada deganaa la kala dilay run ahaantiina ilaa ay gaarto ummadnimadoodii dowladoodii markay dumiyeen oo maaragtay iyagoo cadow u kaashanaya ay dumiyeen uma iyagii naftoodii haddana oo cadowgii ku shaqaysanayay oo qabiil qabiil qabiil walbaba maaragtay loo soo hubaynayo laisku baabi'inayay marka horta waa macsi ay dadkayga wada galeen oo annaga ummaddeenu ay maaragtay gashay ilaahay nama dulminin subxaana watacaala annaga isdulminay waxa ma masaa'ibka iyo shidooyinka markay dhacaanna looga baxa waxa weye alrujuucu ila allah in ilaahay aan u noqono oo dumarka iyo ragga iyo maaragtay mashaaikhda iyo ragga culammada waxay tiriyeen waxaas oo dhan inaan ilaahay u wada laabano subxaana watacaala maxaa yeele macsi annaga naga dhacday wey waxa ilaahay oo noogu sababay waxyaalaha dhacaya awood aan leenahay runtii waxba kuma zuulin karno awoodaad leedahay waxba kuma zuulin kartid adiga ilaahayna tala saaro dunuubtaadana ilaahay uga toobakeen gafkaan aan galnay inaan kulligan ilaahay u wada toobakeenaan maaragtay ilaahayna aan u tadarrucno waxyaalaha aan nalakaga ilaahay oo noogu nusraynayay kamid tahay marka waxaan leeyahay bal marka ugu horeysa aan ogaano waxaan inaysan dulmi ilaahay uusan ku imaanin ee uu ku yimid dunuub annaga aan leenahay waxa looga bixi karana waxa weeye annagoo ilaahay u noqono subxaana watacaala oo diinkii ilaahay u noqono oo isku walaashano sida sheikhu sheegayna ummad aan midaysnayn oo kelimad waaxida aan lahayn wax ay qaban karaan ma jiro koox keligeedaan waxba samayn karin bal kuwa qaarkood ayaga wax sameeya islaho waxba aan cadow iska kicinaynaa leh inay sabab u noqdaan baa dhacayso inuu cadowga laftiisa uu siiye didibada sii aasto afcaasha ay qaarkood samaynayaan marka sidaa darteed qolo gooniya oo wax samayn karta ma laha masiiru masiirul umma waay ummaddan soomaaliya la yidhahdo masiirkeedii waay waa inay dadka ahluxal walcaqdiga oy wadaadada culummada u horeeyaan oo mashaa'ikhda dadka waaweyne da-da ay ku xigaan oo maaragtay waxgaradka dadka siyaasiyiinta ay ku jiraan in arrintan meel looga soo wada jeesto arrintaas maaragtay oonan loo qaabilo si sharci ah loo qaabilo oo aanan loo daynin dadka maaragtay aan mas-uuliyaddaas iska lahayn oo nifuuli karin inaanan loo daynin maxaa yeelay waxaana loo sheegay ad ogtihiin dadkii istaagi jiray sida sheikhul islaam ibnu taymiya ragga culamada ahoo maasha allah dhinac walbaba kaamilka ku oho ahaa waxaana ugu muhiimsan ummadda ay ku midoobi kartaa waxa weeye tawxiidka ilaahay subxaana watacaala bidacda ay iska ilaaliyaan ilaahay u noqdaan diin saxiixa loo noqdo waxyaalahaasaan ku badbaadi karnaa marka aan tuhunno ficilka annaga aan samaynay ilaahayna aan barino in ilaahay subxaana watacaala sida khayrka qabto wanaagga uu noo yeelo wixii sharta iyo cadowga iyo waarta waxa xunna inuu ilaahay naga qabto dariiqadii ay salafkii ama dadkii wanaagsanaa markii masaa'ibkan oo kale uu ku dhaco ay mari jireenna aan marno iyo aanan dariiqo khilaafsan marin dariiqadii ay mari jireen aan marno oo ah dariiqa mabniya cala kitaabi illahi wa sunati nabiy sala alla alay wasalam iyo fahmigii dadkii hore salafu hadihi alumma yacni dariiqadeediina aan marno xamaas iyo maaragtay iyo waxa la yidhaahdo iska orodna yaysan naga qaalib noqonin aysan diinkeenina dhaafinin marka intaasaan aniga kelimada u idaafayn lahaa هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه